magaalada jowhar waxa ay sameyneysaa horumar dhanka ganacsiga ah sanadahan dambe waxaana soo badanaya goobaha ganacsi ee shaqeeya xiliyada habeenkii si la mid ah maalintii marka loo eego xiliyadii hore waana horumar la taaban karo oo ay ku tallaabsatay magaaladan goobaha ganacsiga waxaa habeenkii ka jira mashquul badan iyadoo ay dadkuna usoo dukaameysi tagaan haddaba ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey isbeddelka ku yimid ganacsiga habeenkii iyo waxyaabaha sababay bismillaah magaceyga waa cali suleymaan xuseen waxaan ahay ganacsade maalmahan magaalada waxaa kusoo badanayo ganacsatada sida dukaamanka iyo dhammaan farmashiyayaasha iyo harqaanleyda iyo keliya shaqada waxay ebel ay ahaan jirtay in maalin la shaqeeyo balse hadda marba markasii dambeys waxaa isbedelayo in ay shaqada isku badasho habeen taasoo suurtagelinayso in dunida isii bedelayso anaga waa halkana waa jor stationary electronic and office supply xarunteena waxaan ku iibinaa qalabaadka electricalka iyo qalabaadka electronicska iyo qalabaadka ofiska ma la soo koobi kara haddaan waa tirna aan dhaho horta arrintaas waa arin aad iyo aad u wanaagsan in habeenkii xataa ganacsiga laga wado aad ay u fiican tahay waa muhiimada keliya in yani ganacsiga daqliga kor yani in habeenkii xataa la shaqaysan karo haa se fiican in heerjoor ay la qabsadaan inay habeenkii ay shaqadooda ay si maalinlaha oo kale si ay u wadeen in habeenkii ayana ay shaqadooda ay wadaan waa arin aad iyo aad u wanaagsan ee magaaladeena kusoo kordhayo marba marka sii dambeyso ganacsatooda ku nool hiirshabeelle heerjeer waxaan oogu baaqi lahaa in ganacsatada ay sii kordhiyaan ay sii baxeyaan in goob walba ama meel walba laga furo ganacsiga in haddii ay noqto xarumaha meel walbo in la shaqeeyo habeenkii sidaas ay ku qurux badan tahay sida haddii ay tahay si kasii qurxon ayaan baaqaas oogu dirayaa dhammaan magaalada joor ganacsatada ku nool habeenkii ganacsiga oo keeba laakiin maalintii maaragta dadka kharaabay iska jiraan nin xamaalad waaye nin ganacsiya u furan nin iskuuloo dhigaa laakiin habeenkii ganacsiga maaragta oo jowhar oo si fiicna u kala kacaa meel kasta waxaa lagu sabeeyaa sanjabiila lagu sabeeyaa meel cambuula lagu karayaa meel soora lagu karayaa aad dalabkii rabtid maaragta yaa jowhar ka helaysaa laakiin habeenkii baledku waa shidan yahay ummadda habeenkii soo aruuraan maqaayadaha habeenkii waa kala kacsan yahay meel la fadhiista ma laha ma fahamte cashada xataa cashadii rabta oo dalawaad ilaa shan sac lix sac habeenkii waa haa habeenkii ganacsi wuxuu u jiray habeenkii baledka oo kala kacaa ma fahamte habeenkii baledka kala kacaa baledka waxa waaye ganacsi weynaa ku shidan marka waxaa waaye ganacsi habeenkii okay waaye ma fahamte baledkana habeenkii wuu shidan yahay maalintii kharaabaa la kala jiraa habeenkii baledka waa lasu imaadaa meel kas nin oo shir iska leh nin oo wax kaloo iska leh dadka ku nool jowhar ayaa marba marka ka dambeysa sii fahmaya ahmiyadda uu leeyahay ganacsiga